madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada kambala caasimadda dalka uganda taasoo jida saderan lagu soo dhaweeyey madaxweynaha ayaa la kulmay dhigiisa madaxweynaha dalka uganda iyo weri musafir ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal ee dhanka dhaqaalaha iyo amniga kulanka kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay kana warbixiya kulanka labada madaxweyne afhayeenka madaxtooyada soomaaliya iyo cabdiraxmaan aadan isaguna sheegay in labada waxay ka wada hadleen xoojinta labada dal iyo xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo uganda bismi illaahi raxmaan raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ayaa soo gaadhay kambala caasimadda dalka uganda madaxweynaha ayaa la kulmay dhigiisa madaxweynaha dalka uganda muwere yusufani labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xidhiirka wanaagsan ee labada dal ka dhexeeya gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha amniga intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u ambaxay magaalada daarusalaam ee dalka tansaaniya si uga qayb galo shirar aan cadi ahayn oo looga arrisanayo colaadaha ka aloosan jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo shirka daarusalaam ayaa lagu xoojinaya dadaalada lagu daminayo xiisada colaadeed ee ka taagan gobolka iyadoo soomaaliya mar walba diyaar u tahay iskaashi buuxa iyo taageero ku aadan nabad iyo horumarinta mandiqada